waxaas ku turbateen waaye axnimadooda iyo iyo muxuu ahay shaksiyaasha dembiga ka galay dalka shareecada sharciga sharciga iyo qawaaniinta loo deganaa aa u kala qanqaadaysa xaquna wuxuu yahay waxaa weeye in garsoorka madaxla horkeeno garsoorka la horkeeno ay xereeraanta kiiska ay kusoo hortay ay ku keenaan dadaas lahay dadkiiaas lahay dembigooda lagu qaado taas waay taan sugaynaa in dawlado kale ay noo dab qaadaan ma ay dhici karto mana aha waana wararka turkuteenna meel laga soo xigtay iyo golo fulin haddii ay arrintaas ay isku dayeen golaha fulintaa laga soo xigtay waxaan aaminsanahay in dawladda federaalka ah axmadooda geed gaaban iyo geed dheer ay u korayso inay cadaalada horkeenay intaasaana noga hadda maantadan aan joogno waxaan diyaarinaynaa muxuu ahay sidii ciidamada kenyana ay ugu bixi lahaayeen jubbooyinka iyo gabana maamul loo dhan yahay oo soomaaliya wada leedahay in loo dhiso